xildhibaan garaad oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheikh ay ku fashilantay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka keliya ma ahane waxa uu xusay in dowladda federaalk ay dhan weliba ka fashilantay haddii ay ahaan lahayd siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan dibadda intaba sidoo kale waxa uu xildhibaanku sheegay in xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ay kala xisaabtami doonaan fashilka iyo tayxumada haysata dowladda federaalk waa kan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan rabaa inaan fariin halkaan inaan kaga faa'idaysto madaxweynaha u sheego madaxweynuhu dalka wuxuu u baahan yahay xukuumad dagaal u baahan yahay ee xukuumad igu sawira ama xukuumad doorasho fey kaala shaqayso uma baahno dalkan wuxuu ku jiraa dagaal argixisaan soo weerartay argixisana loogama hortegi karo iska dheh iyo wasiirro iska baashaalay loogama hortegi karo xukuumaddan waxay ku fashilantay dhinac walbay ku fashilantay xukuumaddan inay dagaalka gashin oo ku fashilantay in ay argaxiso la dagaalantay ku fashilantay siyaasad adduunka inay kaala shaqayso ku fashilantay siyaasad gudaha inay kaala shaqayso ku filantay baaqeenna aniga waxaan ku jeedinayaa ama aan u sheegaya madaxweynaha in xukuumad tayale uu keeno xukuumaddaana ay fashilantay yaan rabaa inaan madaxweynaha u sheego si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii dambe isa soo tarayay xildhibaanada iyo saraakiisha dowladda federaalk oo haliska muujinaya jiritaanka dowladda federaalka iyagoona mar weliba sheega in ay dowladdu ku fashilantay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab